kulanka lankuwaran sida ay sidanka fayna lankuwada shaqeey karo horumarinta adeegyada caafimaadka iyo doorka bulshada iyo ku qaado karana dadaalada lakafadada inta laka deera hiigsiga wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed walina kulanka ku qiybgalay xildhibaanada golaha deegaanka odayaalka dhaqanka bilaanta bahda caafimaadka iyo qeybasha halgadisan ee bulshada dhammaan bulshada qeybasha shalgadisan iyo madalla ka sheegeen sidii aan kuga hortayntii qaadana doorsho iyo ona wasaaradda caafimaadka weydiiyana su-aalo ka eeden baahiyaadso iyo sida lankugudaba karo caqabadaha degmada ku jara su-aasheeda hal su-aalan weydiinaya keliya waxaana weydiinayaa agaasimaha baraawe horta hooshii way socotaa cusbitaalada iyo mchada maasha allah shaqadoodii aad iyo aad ayay u fiican yihiin keliya dadka degan baraawe boqolkii siddeeton waa dad daciif ama dad masaakiin ah maanta waxaan rabaa inaan ogaado exrey ama raajiga oo ay shaqaynayso sababta loo joojiyey maxay tahay inaan ogaano ayaan doonaynaa maadaama exraygana ay muhiim tahay oo ay shaqaynayso oo macnodaro ah la joojiyey wasaaradduna oo loo baahan yahay inay taxgeliso baahida dadweynaha arrintaas maxaa eliyay exraygaas inay shaqay waayo intaas ayaa jawaabtiisa ka raba maanaa agaasima inaygu jawaab isbitaalka guud ee degmada baraw waxaa la keenaa daawooyin oo tiro badan safaro badana la keenaa daawooyinkaas haddana waxaad sii arkaysaa oo hadda oo yaalo sida u malaynahay oo maalin dhowil aan ku ogaa saddex bilood oo ka dhiman tahay dhicitaankeeda magaalada waxaa ku yaala isbitaallo badan ama m c hyo oo markaas wasaaradda hoos timaado waay oo lagu gee waaye dadkaas intays daawooyinkaas meesha ku bololaya meesha ku dhaci lahayen ayaga maxaa loogu gee waayo loogu ayagana kaalintooda loogu siin waayo
wasaaradda maxaa ka qorshaysan kolay aniga waxa waaye xog ogaal badanaa ahay maxaa ka qorshaysan shaqaalaha caafimaadka oo degmada ku sugan weliba iyo hay-adaha loo shaqeeyo khaladaadka ka wada dhaco maxaa u qorshaysan wasaaradda anka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan cali samow ayaa ku jawaabay su-aaloogiya weydiina qeybo shilgedisan ee bulshada weli kale uusa ku hadalay sidii aan kugoonta wasaaradda ku shaqeeya ka danto guuda islamarkaana lama jibaaro doonto howlo caafimaadka ku dareera degmada baraabe iyo guud ahaan gobolka shabeellada hoose sababta loo joojiyeyna waxay ahayd waxay dhahaan dadka ajaanibtu waxay dhahaan wax la yidhaahdo duno ham adoo raba inaad sameeyo adeeg caafimaad ka waran haddaa geysatid dhibaato dhibkeeda ay leedahay marka exrayda waxay ku jirtay hal qol oo ugu yaraan afar mitir xitaa ka yar saan ognahay exraydu waxay soo daysaa shuca ay soo daysaa oo laga yaabo qofka isticmaalayo ama qofka dadka saarayo inay dhibaato badan ay u geysto uu ka mid yahay kansarka marka si aysan dhib u geysanin qofkii oo loo shaqaynaya iyo qofkii shaqaynaya labadoodaba dhibaato ay u geysanin waxaa la isku raacay in exrayda loo dhiso meeshii loogu talagalay kadibna la isticmaalo daawada expireka shalay qiimaynta aan soo samaynay waxaa kow ka ahayd daawada taasha harumaha ha noqoto tan oo markaas farmasiga taasha ama tan oo istoorka ku jirta daawooyinka aan soo arnay oo dhan taariikhdooda way fiicnayd si oo xaqiiqa u fiirinay oo manaha ii sheega kormeer rasmi ah marka daawo in ay dhibka lagu keenaayo oo manaha lagu soo gaarsiinayo sablaayada markii la codsanayo anagaa og oo ii sheeg waxa laga maro marka in daawo oo dhibkaas loo soo maray meel in la geliyo ay ku dhacdo mana loo dulqaadan karo dulqaadkeedan ma laha waxaa wakiil ah wakiilka ah agaasimaha hosbitalkaas iyo medical directorka oo hosbitalkaasa qaadi doona dembigeed haddii daawo oo loo baahan yahay meesha ay ku dhacdo lasoo arko manaa jawaab oo aan loo dulqaadan karin ay noqon doontaa agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo maalmooga magaalada baraabay kuwadii kulamo iyo sidoo kale shirarlan ku hadalay horumarinta adeegyada caafimaadka deegaanada gobolka shabeellada hoose gaar ahaana degmada baraawe